أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودهرنما أحدا taariikhduna waxay ku beegantahay sideed iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol toddoba afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana duhurnimadan kuwooda ugu doorka roon la taliyihii hore ee amniga kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in garoonka boosaaso uu noqday saldhig laga hago dagaalka dowladda imaaraadka carabta ka wado soomaaliya hay-ad gaaleedka i m f ayaa soo saartay warbixin been abuur ah oo ku aadan ganacsiga soomaaliya xilli kooxda riddada ay sii kordhisay dhibaatada ay ku hayso ganacsatada soomaaliyeed munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin jabisay madarasada caasim ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey xirfadleyda ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkana kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunidoo dhammaystiran la taliyihii hore amniga kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in garoonka boosaaso uu noqday saldhig laga hago dagaalka ee dowladda imaaraadka carabta ka wado dalka soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba waxaa isa soo taraya cadeymaha la xiriira in dowladda dabadhilafka imaaraadka carabta ay saldhig weyn oo militari ka samaysatay magaalada ugu weyn oo gobollada waqooyi bari soomaaliya cabdi siciid muuse cali oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda kooxda ridada soomaaliya iyo taliyihii amniga ee farmaajo ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso uu noqday buundo dhanka hawada ah oo isku xirta imaaraadka carabta iyo galbeedka suudaan qoraal uu baraha internetka ku faafiyey iyo waraysiyo uu bixiyey ayuu sharxaad dheeraad ah uga bixiyey qaabka imaaraadka u adeegsado garoonka iyo dekedda boosaaso ugu horreyn wuxuu sheegay in shixnado hub ah uu imaaraadku ka soo dejiyo marsada caalamiga ah ee boosaaso kadibna uu ku raro diyaarado waaweyn oo garoonka soo caga dhigta diyaaradahan xamuulka ah oo nooca ruushka u farsameeyo ah ayaa hubka ay soomaaliya ka daabulaan loogu talagalay maleeshiyaadka janjawiidka kuwaasoo laga dejiyo garoonka magaalada niyaala ee gobolka daarfuur cabdi siciid muuse cali ayaa qiray in calooshood ushaqaystayaal iyo hub imaaraadku leeyahay si joogto ah looga daabulo madaarka boosaaso oo hadda ah marinka ugu muhiimsan ee imaaraadka uu ka maamulo dagaalka uu ugu jiro dalka suudaan alaabta hubka hazardos material waxa la dho macnaha walxaha sunta ah ee hubka ah ee la mariyo magaalada boosaaso maraakiib lagu keeno dan markaas diyaarado looga qaado macnaha article dheer baan ka qoray caddaymahan sheegnay siday wax yihiin aan sheegnay maraakiibtaas waxay yimaadaan boosaaso habeenkii laba saac habeennimo ama sideedda fiidnimo ilaa sideedda subaxnimo baa loo xiraa dekedda den alaabtaasaa laga dejiyaa kontaynarada ku socota badanaa waa toddobaatan siddeetan ilaa dhowr boqol oo kontaynar oo maraakiibtu badanaa wadaan markaas waa la raraa baabuur baa lagu raraa waxaa la geeyaa meesha imaaraadku degan yahay aeroboortka den waxaa qaada diyaaradahaas waaweyn elution seventy six la dhaho kuwaasaa qaada waxay ka diijiyaan suudaan magaalo inyaali la dhaho oo daarfuur xasuuqii bishii hore ka dhacay magaalada alfaashir ee gobolka daarfuur ayaa iftiimiyey kaalinta garoonka boosaaso ee dagaalka suudaan iyadoo horey ay u jireen warar sheegaya in dowladda imaaraadka carabta ay soomaaliya ka hagto dagaalkeeda ashaalaldiriirnimo oo ay ka wado dalka suudaan shukran akhuuna abushayba hay-ad gaaleedka i m f ayaa soo saartay warbixin been abuur ah oo ku aadan ganacsiga soomaaliya xilli kooxda riddada ay sii kordhisay dhibaatada ay ku hayso ganacsatada soomaaliyeed faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkan cismaan dhuubow xilli hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran laga dareemayo guud ahaanba suuqyada soomaaliya gaar ahaan magaala madaxda muqdisho ayaa hay-ad gaaleed ka sheegatay inay qaabilsan tahay lacagaha adduunka ee i m f waxa ay dhowaan soo saartay warbixin been abuurah oo ay ku sheegtay in dakhliga soomaaliya uu kor u kacay saddex boqolkiiba islamarkaana ay safka hore kaga jirto wadamada uu sanadkan kordhay dhaqaalahoodu i m f waxa ay sheegtay in sababaha uu dakhliga soomaaliya u kordhay ay ka mid tahay dadaalka xooggan ee ay sheegtay in kooxda ridada soomaaliya ay ku bixisay kor u qaadidda dakhliga gudaha iyadoo si gaar ah awoodda u saartay ururinta lacagaha ay ku sheegeen canshuuraha ee baadda ah sidoo kale i m f waxa ay ku tilmaantay asbaabaha keenay kororka dhaqaalaha ee soomaaliya hirgelinta sharcigaaleedka lagu xoojinayo ururinta lacagaha xoogga ah ee lagu soo rogay ganacsatada iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed warbixintu waxa ay tilmaantay in casriyeynta kastamka amaba goobaha lagu ururiyo lacagaha baadda iyo xoojinta ururintu ay ka mid yihiin dib u habeenta muhiimka ah ee sare u qaaday dhaqaalaha soomaaliya taasoo ka caawisay koror ku yimid dakhliga kooxda ridada soomaaliya haddaba maxaa ka jira waxa ay sheegayso i m f maantase dhaqaalaha soomaaliya halkee ayuu marayaa maxaase hay-ad gaaleedkani ay ugu gol leedahay warbixintan xambaarsan ajandaha dhagaraysan ee ka dhankaha ummadda soomaaliyeed marka loo kuurgalo xaaladda dhabta ah ee maanta uu ku sugan yahay dhaqaalaha soomaaliya islamarkaana la fiiriyo warbixinta ka soo baxday i m f waxaad ogaanaysaa in duulaanka ay gaalada caalamku ku soo qaaday soomaaliya aanu ahayn oo keliya midka xabadda ee uu dhinacyo badan yahay dakhliga soomaaliya haddii uu koror ku yimaado waxaa si fudud loogu ogaan karaa goobaha ganacsiga ee ka dhex jira guud ahaanba bulshada waxaaba hubaal ah in xaaladda dhaqaale ee soomaaliya ay marayso meeshii ugu xumeed goobaha ganacsiga ee suuqyada magaalooyinka ayaa dhaqdhaqaaqooda uu aad u liitaa waxaana jiro qiimo dhimis ay ganacsatadu ku sameeyeen badeecadahooda si iibka uu u kordho balse ilaa iyo hadda ma jiro wax isbeddel ah oo ku yimid hoobadka ku socda dhaqaalaha soomaaliya boqol dukaana arkaysa oo dhahay qiimo dhimisaa sameynay boqolkiiba labaatan midaa wuxuu leeyahay boqolkiiba kontonaa sameeyey boqolkiiba soddonaa sameynay saasay tahayna suuqi way la-yihiin ganacsatada dhan dukaan walba hadda waxaa ka jirto qiimo dhimis magaaladii dhan soo iibinta iyo sii iibinta qaybaha kala duwan ee alaabaha lagu gado baqaarada iyo carwooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran iyo weliba inay ka sii darayso marba marka ka dambaysa xaaladda dhabta ah ee ka jirta suuqyada iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee soomaaliya ayaa meesha ka saaraya warbixinta been abuurka ah ee ay dhowaan baahisay hay-ad gaaleedani i m f waxaana ganacsatada soomaaliyeed ay waxba kama jiraan ku tilmaameen warbixintaasi ganacsatada soomaaliya waxay ka shanqariyeen in dakhliga soomaaliya haddii uu kordhay laga dareemi lahaa suuqyada balse taasi beddelkeeda uu liito dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxaana ganacsatadu ay intaasi ku dareen in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey uu jiray hoosudhicii ugu xumaa islamarkaana dhaqdhaqaaqa suuqa uu marayo marxaladdii ugu liidatay goobo ganacsi oo fara badan ayaa albaabada la isugu dhuftay waxaana tan iyo intii uu kursiga ku soo laabtay murtad gurguurta ganacsatada soomaaliyeed ay wajahayeen xaalad aad u adag iyo burbur dhaqaale oo aad u ba'an waxaana cidhiiri ku jira guud ahaanba nolol maalmeedka bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimada soomaaliya ee muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada xamar oo warbaahinta maxalliga ugu warramay dhaqaale la'aanta baahsan ee soo food saartay iyo hadaaqa been abuurka ee ka soo yeeray i m f oo qaybkaha duulaanka ballaaran ee lagu soo qaaday ummadda muslimka ee soomaaliyeed suuqa hadda ganacsigeenna waa waxaan dhihi karaa boqolkiiba maanta tobanuu mara aaduu u liitaa wiili tan oo kala wiil lama soo marin maadaama waddanka intaanu sano waa joognay laakiin tanoo kalea dhaqaalaha hoos u dhacay tanoo kalea weli wax noo dhiman waay sababta adduunkana waxaa leeyahay lacagtii soomaaliya waa dhaqaala fiicana ka socdo koror badana ka socdo laakiin anaga hadda maadaama dadka banaanka joogo waxyaalahay arkayaan alaashaan dadka gudaha jooga ah ka xoog ogaalsan maadaama xoog ogaalka maadaama aan nahay oo ganacsatada soomaaliya aan nahay annaga wax dhaqaalaha maan arkin oo kor u socdo lacag la-aanka jirto magaalka wax dakhli a soo galoonin haddee dadka wax dakhli haddee soo galaan ayakaab suuq lagawaaneyn mahano ayakaab suuq iskeenayo haddaad dumar leenahayna dahab wax naga jecel ma jirto lambarwanaasoo ahaa laheene laakiinse hadda ma jiro waxaa suuqa loo imaanlaya waxay tahay daqal la-aana magaalka ka jiro haddee jira laheeday dadka yaab laga fahmi lahaabo laakiinse waxaas dhanba inay jirana meesha ka cad iyo daqal iyo aadtay u yarta wallaahi socodka suuqa ka dareemaysaa maalintii waxaa markay suuqa eber ay tahay inta dad ay ku imaanaya farakutiriska ah way badanayaan markay daqli zayd ay noqoto wax la yaab lehen lawad marka aragnay kororka kororkaas boqolkiiba saddexda ah laakiin inkastoo wax badan uusan ahayn haddana koror marka aragnaybo waxay ahayd kuwartana anaga dareemno annagiina waxaan leenahay xaggeeladan ka haystaa iyadana waxay leedahay eh, korora dhacay laakiin alxamdulilah horta xaalad kastoo lagu jira ilaah loogu mahad celinaya Eh, laakiin si guud suuq wuxuu marayaa marxalad marxalad ka mida eh, marxaladihii ugu liid dukaamada waxaa eh, maalin kasta aragnaa dukaamadii ugu fiicnaa suuq oo laleeyahay beec waaye iyo hebel suuq waa kasii baxaya iyo eh, layaabkaas anaga nagu furan iyo cabsidaas aan haysato Eh, meelaha qaar eh, kedaab la iska bixi lahaa yahbo kambaniyadii oo guryaha iska lahaa ama mulkiilayaasha guryaha iyo suuqlaydii maalinba dib u fadhiistaan waxaa hadda wax laga bedeliy iyo qiimo dhimisa noola samayn taagana dhaqaal xumaa jirtee beledka wax dhaqdhaqaaq ma jiro dhaqaalahan oo la sheegaayo allaylahee oo ii sheeg ilaa iyo dunida ay sheegayaan annaga dhaqaala aan hayna ma jiro dhaqdhaqaaq ma jiro ganacsada horta kuwa way dadaaleen badeecadaha kala duwan kulli suuqya- suuqyada wuu buuxaa laakiin wax dhaqdhaqaaq ah oo wax wax gadanaya ma jiro dadkii waxay ku mashquulsan yihiin ganacsata ha ahaato bulshada ha ahaato waxay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedkii aan la qaban leeyahay xataa siday hero horey u iibsan jireen hadda iishee kaaf ii kala dheeri waay shalay suuqa subax iyo galab jaamu u ahaan jira laakiin hadda allailaahay waaba ujeedaa indhahaaga kuu maclinga kolay wayii sadar muuqso alka dhan waa ujeedaa suuq suuyaa ganacsatada waa iska fadhidaa nolol maalmeedkii xataa waa la laayahay
waxaan aaminsanahay arrintaas in tahay arrin eh, dhaqaale lagu bixiyey si ay bosishinka soomaaliya usoo istaagto Eh, wallaahi waxaan moodaa warbixinta markii la soo saaray iyo suuqu siduu yahay inay isku soo aadeen oo been laga sheegayo markaan ku leeyahay way isku soo aadeen waa arrintaas calaashaan si negative ah ay iskugu soo aadeen Eh, suuqa bishaan iyo bishii hore iyo saddexdii bilood lasoo dhaafay suuqa aad buu u daansanaa Eh, haddii uu ahaa lahaa midka weyn ee soomaaliya oo dhan ka adeegato bakaaraha hoos u dhac aad iyo aadaa loo dareemayaa Eh, walow aan dareemayo bisnesya iga soo horjeeda mase annaga naga soo horjeeda gabalkood ay xirmayaanba dhaqaale la'aan baahsan waaba la yaabana waxaa kordhi la dhahooyo anaga waxa waaye moolkaana joognaa maalmahan waxaa umalaysaaba cidla inaan dareennay oo suuq la-aan baahsan oo weliba cidla ah dadka hataa lacagii aan ka rabnay hataa lacagii waa ka la'nahay waa ka qaadi la'nahay sababtu waxay tahay qof walba wuxuu leeyahay mushaarkeyga wuxuu ka badi la'yahay gurigeyga wax ma bixin karo kastamarkana mala dagaali kartid soo waxa waaye eh, inaad kastamarka u kaadisid waa meesha ku jirta waa dareennaa haa marka dhaqaalaha oo kordh oo kale suuqa waa furmaa Eh, ebel waxaa ku xisaabtami jirnay bisha maalmaha ay dhammaato bisha koo ilaa iyo shanti suuq fiican aan haysan jirnay sanadkan iyo sanadihii ka hadda aan soo dhaafnay waxaan dareemoonaa bisha meelay ku dhammaatay meelay ku bilaabataba waaba kasi la'naya walaahi ma aaminsini in dakli kordhay laakiin dakli haddii hay-adday soo shaatay kolley dad kale ay warbixinta ka qaadatay xagga dawladda inuu ka kordhayaa laga yaabaa laakiin annaga shacabkii oo magaaladii dadkii bulshada ka dhex shaqaysanayaan nahay Eh, dakli kordhayna ma arkin laakiin annaga shacabkii oo magaaladii dadkii bulshada ka dhex shaqaysanayaan nahay Eh, dakli kordhayna ma arkin magaalada shiid badanaa ka jira ma fahanti qofka markuu kula heshiinaya abaar baa murmaysiin leeyahay intaasaa dhiiba intaas iskabi intaas iskabi adi laashan sitiin nus dollar waaye waxa lagu shaqeeyo maanta dhan saasaa u wareega xataa waxaa jirto meelaha qaar hadda madiina oo kale markaad tegayso ma suuqa xoolaha mase eelasha mase afgooya dabxasha meelaa la iska dhigtaa dadka waa lasoo aruuriya waa loo degaa waa lasoo berberiyaa leeyahay kaalay raac iraac nus dollar laashan sitiin kugu raacaya bayaanka been abuurka ah ee ka soo baxay i m f wuxuu bannaanka keenay shirqoollada dhagaraysan ee gaalada caalamku ay doonayaan inay ku majaxaabiyaan dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed xogaha qaar ee aanu helayno ayaa sheegaya in lacago aad u fara badan oo lagu qiyaasay in ka badan afar bilyan oo dollar laga saaray caasimadda soomaaliya islamarkaana ay ganacsatadu ula carareen dalalka bariga afrika sida kenya tanzaniya iyo zambiya waxaa jirta cabsi aad u xoogan oo soo wajahday ganacsatada kuwaas oo ka baqaya in hantidooda la booba iyadoo loo marayo sharciga uu golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka riddada meel mariyey kaasoo ahaa waxay ugu yeedheen la dagaalanka argagixisada hay-adda i m f waxa ay warbixinteeda kusoo gunaanaday dhiirigelin ay kooxda riddada soomaaliya u sheegayso oo ah sidii ay usii labajibaari lahayd boobka hantida bulshada iyo burburinta dhaqaalaha soomaaliyeed waxaanay kooxda riddada soomaaliya ugu mahad celisay tallaabooyinka ka dhanka ah dhaqaalaha soomaaliya ee ay waddo kooxda riddada soomaaliya shukran cusmaan munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin jabisay madarasada caasim ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay laguna maamuusayey dufcadii labaad oo ka qalinjibisay madarasada barashada qur-aanka kariimka ee caasim ayaa ka dhacday xarunta madarasada oo ku taalla deegaanka dhariyow ee wilaayada islaamiga ee hiiraan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan culummo iyo martisharaf kala duwan ayaa ka qayb galay xafladan waxayna shan iyo tobankan arday ee dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka goobta munaasabada ku soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho فإنا نشكر الله على إتاحة هذه الفرصة الطيبة ونحن من طلاب القرآن الكريم ممن تخرج من مدرسة عاصم بدفعتها الثاني لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية ولتحفيظ متون التجويد مثل التحفة والجزرية والتيسير ولتصحيح القرآن الكريم فحصلنا بحمد الله في خلال ثلاث سنوات تحفيظ القرآن الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين والمد أصلي وفرعي له وسم أولا ضبيعيا وهو فلا توقف إلا هو على سباب ولا بدونه الحروب تجتلب أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فطبيعي يكون والآخر الفرعي موقف على سبب كهمز أو سكون مزدلى واعرف لمقطوع وموصول وأتى في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقرأ بعشر كلماتها إلا مع ملجأ ولا إله إلا تعبد ياسين ثاني هدى لا يشركن تشرك ادخلا تعلو على sheekh yuusuf macali cabdiraxmaan oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si adag ugu dheeraaday fadliga qur-aanka kariimka iyo qofka barta qur-aanka waxaan mahad ballaan u soo jeedinaynaa allihii subxaanahu wa tacaala addoommo aanu ahaynayna abuuray nicmooyinkiisa farada badanana koobi kara noogu nicmeeyey waxaa ka mid ah nicmooyinkiisa walaalayaal midda maanta aan u fadhinno oo xafladan qiimaha badan ee kitaabka ilaahay lagu weyneynayo arday dhammaysay oo xifdisay kitaabka alle lagu weyneynayo ayaa nicmooyinka allah subxaana wa tacaala uu noo galay ka mid ah qur-aanku wax la weyneeyey isagaa u mudan walaalayaal wax la sharfay isagaa u mudan wax xaflad iyo xafladaad iyo ka badanba wax loo dhigay isaga ayaa u mudan waa kitaabka allah subxaana wa tacaala min fawqi sabci samaawaat uu ka soo dejiyey allah subxaana wa tacaala wuxuu le wainahu lakitaabun casiiz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وكتابك الله سبحانه وتعالى عزيزك أها هر إيه قدال مدنة باطل كمسو قري كروه macallin ibraahim maxamed nuur oo ah macallinka madarasada caasim ee deegaanka dhariyow oo goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay aasaaskii madarasada iyo waxyaabaha lagu barto waxaan rabaa wax yar tacriif inaan ka bixiyo madarasada alimaamu caasim oo maanta ay kasoo qalanjibiyeen ardadan aan dhegaysanayn oo toban iyo shan ardayda ah waa dufcadeedii labaad ee marku horraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maxaadis kale ballaaran aan la soo koobi karin bilaawi dhammaanna aan lahayn intaas ka bacdi madarasadan alimaamu caasim ku taala deegaanka dheriyo waxaa la furay bishii toddobaad oo rajab kun afar boqol afartan iyo afar hadda aan joogno kun afar boqol afartan iyo toddobo ee dadkii muddadaas meeshaan iskulu sabraynay meeshaan iskulu jirnay unujeedadii danta aan lahayn waxay ahayd waa thamaarteedii ta maanta aan joogno ilaahay subxaana wa tacaala na waafajiyey ardadaas meesha waxay ku barteen ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisii kale meesha ay ku barteen axkaamu tajwiid mutuunta yaryar sida tuxfatuladafaalo haddaba ay akhrinayeen sidii jazariyaha iyo taysiirka iyo mustawi thaniya tarbiyat alislaamiya ay meesha ay ku barteen waxyaabaha meesha ay ku barteen waxaa ka mid a figa qur-aanka iyo axkaamta laga soo tago aadaabta islaamka sida adkaaraadka sida adkaaru sabaaxi walmasaa'i oo marka subax iyo galab kasta ay akhrin jireen waxaa kale meesha ay ku barteen salaada nidaamka loo dukunaya adkaaraadkeedii waxaa meesha kale ay ku barteen asluubta qofka muslimka ee laga rabo hadda dila tiraan la soo koobi karin waxa badan meesha ay ku barteen hadafkii ay lahaayeen oo ay u socdeen juhdigaas loo bixinayo waxa weeyaan waxa ka mid a ka maanta aan joogno waay maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ahmiyad gaara siinaya tayeenta madaarista qur-aanka kariimka iyadoona maktabka dowlaad diini ah iyo xalaqaad tasxiixa qur-aanka lagu baranaya u qabta macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan mahadsanid xasaan ugu dambayntiina maktabka tarbiyada iyo tacaliinta ee wilaayada galgaduud ayaa dowlad diini ah usoo gabagabaysay xirfadleyda ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya munaasabadan oo lagu soo gabagabeynayay kulan iyo dowro barbar socotay oo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u qabtay xirfadleyda ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa ka dhacday howlka arqam ibnu arqam ee magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ah kulankan ayaa ahaa kulan horumarneedkii koobaad ee bahda xirfadleyda iyo farsamada gacanta ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta u qabto xirfadlayaasha wilaayada waxaana loo qabtay in ka badan siddeetan ka mid ah xirfadleyda ka howlgala wilaayada kuwaas oo isugu jiray kuwa dhagaxa qoro tumaalka biraha iyo qoridda geedaha munaasabadda lagu soo gabagabeynayay kulankani waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugaasyo nabadoonno waxgarad iyo qaybaha bulshada ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta maanta waxaa noo ah farxad iyo sharaf iyo qiimo haddaynu nahay maktaba tarbiya watacliim inaan ay noo qabsoontay dowro aan maanta xafladdeeda u fadhinno oo ka hadlayso ama ku saabsanayd alxiraf walmihan alyadawiya taasoo ujeedkeeda ay ahayd sida ahdaafta mujaahidiinta in ummaddan diinkooda iyo dadnimadooda sare loo qaado waxqabsigooda iyo waxtarkooda iyo isku fillaashahoodana ay u horumarto oo waxaan allaha ka ahin subxaanahu wa tacaala aynan u baahanin intaas kadib qaar ka mid ah bahda xirfadleyda ayaa ka warbixiyey kulanka ay la qaateen maktabka tarbiyada iyo dowladda uu u qabtay waxyaabihii aan qaadanay oo kutubtahay waxaa ka mid ahay towxiidka barashadiisa alwalaa walbaraa altarbiyat alowlaad watacliim biru lwaalidayn waalidka loo ixsaan sameeyo casharadii aan qaadanay waxaa ka mid ahay qofka oo isku filnaada naftiisa oon cid kale gacmaha hoos dhiganin ilaahay baa mahad iskale mahad celintaas alle ka bacdigeed waxaan u mahad celinaynaa macallimaanta ee mataqaanaayna tabantaabaysay intaa marka intaa haddaa uga baxo waxaan u malaynayaa dowladu macallinkaa ka hadlay ilaahay khayr ha siiyo waxayna ahayd dowro iyo wadatashi dadkan xirfadleyda oo gacanta ka shaqeeya intaas marka dowladda waxaa noo barbar socotay tale isweydaarsi ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursado oo goobjoog ahaa madasha ayaa halkaas kula dardaarmay xirfadleyda dowladda loo soo xirayay haddii aad digriga ilaahay aad carabka ku qabsataan intaa gacanta ka shaqaynaysaan oo kii qur-aan yaqaan qur-aanka dureeriyo oo maaragtay subxaan allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah adni walba uu afka ku haayo waa dardaaran nin walbow laba shaqaa kuu socota markaas taadi adduunyadana waa haysataa farsamada tii aakhirana waad haysataa ugu dambayntii mid ka mid ah ganacsatada magaalada ceelbuur ee soo xaadiray xafladda ayaa madasha isna ka hadlay waxaan ku raalli nahay in nimankan hadda horteeda soo horjeeda maadaama ay soo saaraan burjikada noocyadeeda kala duwan aan annaguna hadda sii gadno oo waxyaabaha dibadda laga keenaayo ninka la yidhaha ma og tahay alaabo kale oo kala nuuca laga keenaa inaan anaguna nin kale himad siino oo korunta u qaadno waxay iyaguna farsamada ay soo baxshaan annaguna aan sii gadno ka sii ganacsanno ayaan soo dhoweynaa kulankan ayaa ahaa noocii ugu horreeyey ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta u qabto xirfadleyda wilaayada galgaduud kuwaas oo isaga kala yimid degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoona kulankaasi ugu dambayntii ay ka soo baxday natiijo muuqato isla markaana ay si diiran u soo dhoweeyeen bahda farsamada gacanta iyo xirfadlayaasha ee wilaayada galgaduuda shukran akhuuna marwaan warbixintiisaasna dhegaystayaal waxay u dambaysay warkeenii duhurnimee maanta tan iyo kulantideenna dambe war ka la mida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino noola kulante wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir